Xaflada furitaanka Qur'aanka Kariimka ardayda madrasatul qur'aanul dacwa ayaa laga qabanaya magaalada Baraawe waxaana ku qayb galaya culimo waalidiin maamulka degmada iyo dhalinyarada sanad kun iyo tartanka waliba ku qayb galaya soddon iyo lama arday oo naska jaranga bilaan iyo magala oo la ku sharxuliya madrasooyinka ka yaalana degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya tartankan ayaa ujeedada siyaasada sidii owlaad lanka dhiirigelin lahaa barashada Qur'aanka Kariimka si kor lanka qaada aqoontiyo isla markaana la wiinaya Qur'aanka kalaamka Allah gudoomiyaha madrasatul qur'aanul dacwa Cabduqaadir Sheekh Maxamed oo maalgeliyay tartankan ayaa sheegay in tartankan sanadkan ku duwan yahay sanadihii hore si ardayda ku qayb qaadan waxbarashada jaakamayni bilowday tartanka qur-aanka oo sidibere sadareere labaatanku junsi ka tartanayeen lix arday iyo qaar tobanka junsi ka sababtan ee suubiyahay may atee in dhalo hamigihii la dhisa oo la jeelaay in oo qur-aanka barideen ka dadaaleen sanadka dambe beesooda la badiyaaye lama jibaar laku weelaayo dhinaca kale munaasabadii waliba ku hadalaya koo ka mid ah culmaawadiinka ku qayb galaya ardayda ka dhiirigeliya iyo lama jibaarana walbarashadii waana sii wadana waxaan isku dardaarmaynaa markaasi in markaasi oo jiilka oo owlaadda tarbiyadoodii ayaan isku dardaarmaynaa insha allah marka waalidiinta waxaan ku boorinayaa wa an yagrisuu inay ku talaalaan markaa abnaa'ahum wa banaatahum mutaabacat rasuul inay markaas ay ku beeraan qalbigooda ay ku beeraan jecel markaa nabiga mutaabacadiisii inay qalbiga oo markaa aruurta lagu beero marka haddii qofka beeraalayga ayuu ka saa haddii beerta hal mar wax lagu abuuro oo markaa lagu abuuro amba geley amba wax kale hoosteeda lama geli karo laakiin kowdaba haddii la geliyo mutaabacada rasuulka markaa la geliyo unuga qalbigiisa lagu talaalo insha allah wax kale ma galayo insha allah ugu dambeyntii isku duubaha wasaaradda uu qaaftay arrimo diinta ee degmada baraawe cabduqaadir maxamuud aweese ayaa ka ammaanay maamulka iyo macalimiinta madrasada tayada walbarasho iyo biyayana si ohan saaran owlaad badan oo walbaratiya soo qaybgalno xafladan aad iyo aad u weyn waa tartanka ugu habboon in lagu qabto tartamada ee adduunka ah marka markasu dacwa waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in ay si fiican waljibaaraan ama in si fiican dadaalkoo dadaal ay ku sii daraan insha allah watacaala marka ardayda waxaa aad iyo aad u rajaynaya insha allah watacaala guul iyo horumar macalimiinta maamulaha madrasooyinka insha allah watacaala waxaa tartankan iyo weliba uusa dareeraya muddo sadde maalamoodee si loo ogaaday heerka walbarasho ee ardayda iyo diiranga siyoon ku qayb galana tartamada hadareere oo sanad walba martigeliyaasa dowladda federaalka